bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay afarta bisha koowaad sanadka labada kun sideed iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa xilka qaadis ku sameeyey saddex ka mid a golihiisa wasiirada hayadoo sidoo kale u magacaabay shakhsiyaadkii bedeli lahaa wasiirada xilka qaadista lagu sameeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa xilka qaadis ku sameeyey wasiirkii arrimaha dibadda iyo iskaashiga yuusuf garaad cumar wasiirkii wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta federaalka cabdi saciid juxa iyo sidoo kale wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha qadre axmed waxaana xilalkaasi mar loo sidoo kale loo magacaabay mas-uuliyiin kale oo bedeli doona wasaaradda ganacsiga waxaa loo magacaabay maxamed cabdi xayir maareeye wasaaradda arrimaha dibadda waxaa loo magacaabay danjire axmed ciise cawad waxaa sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha loo magacaabay cabdi maxamed sabriye oo noqonaya ama bedelaya xilalka wasiirada xilka qaadista lagu sameeyey sidoo kale waxaa la faray in si deg deg ah ay shaqadooda ula wareegaan mas-uuliyiinta la magacaabay mas-uuliyiintii horena lagu ammaanay doorkii iyo shaqadii ay soo qabteen wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa warbaahinta u akhriyay wareegtada ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya
soomaaliya mudane xasan calqeyde ayaa saddex wasiir xelalkii ka qaaday islamarkaana saddex wasiir oo cusub uu magacaabay xelalkaas banaanaaday ra-iisul wasaaraha ayaa ugu horreyn xelalkii hayeen ka qaaday wasiirada kale ah mudane yuusuf garaad cumar wasiirkii wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga maruu qadre axmed ducaale wasiirkii ganacsiga warshadaha iyo mudane cabdi faarax saciid juxa wasiirkii arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ra-iisul wasaare xasan calqeyde ayaa wareegtada soo saaray oo ku magacaabay saddex wasiir oo cusub oo buuxinaya xelalka banaanaaday markuu tacdigiyey talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markuu barwaaqsaday baahida loo qabo magacaabidda wasiirka ganacsiga warshadaha wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta wuxuu magacaabay qeyb koowaad mudane maxamed cabdi xayir maareeye waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay afar bisha koowaad laba kun iyo siddeed iyo toban sidoo kale mudane cabdi maxamed sabriye waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay afarta janaayo laba kun iyo siddeed iyo toban sidoo kale danjire axmed ciise cawad waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya laga bilaabo maanta ay taariikhdu tahay afar bisha koowaad laba kun iyo siddeed iyo toban wasiirada cusub ee la magacaabay waxaa la farayaa inay si deg deg ah ula wareegaan xilalkooda ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa kal hore sidoo kale xilka qaadis ku sameeyey wasiir ka tirsan wasiiradiisa kaasoo ahaa wasiirkai awqaafta iyo arrimaha diinta ditor imaan iyadoona arrintan ay imaanayso xilli la sheegayo in dalka turkiga ah wadahadallo ay ku soconayaan xubno mucaaradka ku ah dowladda soomaaliya gaar ahaana xisbiyada darjir iyo damu jadiid halkaasoo laysku afgartay ama qayb ay ka tahay heshiiskoodii xilka qaadista lagu sameeyey xubnahan iyo sidoo kale kuwa bedeli doono inkastoo weli aan la helin warar faahfaahsan oo ku aadan wadahadallada turkiga kaga soconaya waxaana madaxtooyada soomaaliya wadahadallada ku matalaya sida la sheegay agaasimaha guud ee madaxtooyada fahad yaasiin ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo maalintii shalay ah ka hadlayay munaasabad lagu soo bandhigayay waxqabadka wasaaradda maaliyadda ah ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in weli dalka uu ka jiro musuq baahsan asigoo dhinaca kalena tilmaamay in loo baahan yahay in wax laga qabto arrimahaasi ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu ka dhawaajiyey in muhiim ay tahay in hal meel looga soo wada jeesto la dagaalanka musuq maasuq oo uu sheegay mid dhibaato ba-an ku haya shacabka soomaaliyeed iyo dowladaba waxa uuna sheegay inta badan liisaska laga qoro arrimaha la xiriira musuqa in soomaaliya ay kaga jirto heerka ugu xun ama meesha ugu hooseysa taasi oo ka dhigan in aan weli wax badan laga qaban inkastoo haatan lagu ammaanayo wasaaradda waxqabadkeedii muddadii sanadka ka yaraa ee ay jirtay oo ay hagaajisay hanaanka maaliyadeed oo ay sheegeen i m f ta iyo sidoo kale bangiga in haatan soomaaliya wax badan lagu aamini karo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa tilmaamay tir tiigsigooda inuu yahay ama halka ay higsanayaan in soomaaliya laga cafiyo deymaha lagu leeyahay kaasi oo la sheegay in ay bilaabo doonto qorshaheeda ama wadahadallada ku aadan cafinta deymahaasi bisha may ee isla sanadkan halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo wardheer guddiga doorashooyinka maamulka puntland ayaa markii afraad waxay kordhiyeen muddada isdiiwaangelinta xisaabta doonaysa inay ku tartamaan qabashada xilka madaxtinimada maamulka puntland iyadoona arrintan ay noqonayso mid dibudhac ku keenayso arrimaha la xiriira doorashooyinka qof iyo codka ah ee la doonayay in deegaanada puntland laga qabto sanadkan laba kun sideed iyo toban guddiga doorashooyinka ayaa tilmaamay in weli aysan jirin xisbi si rasmi a usoo gudbiyey waxyaabihii looga baahnaa ama shuruudaha looga baahan yahay ayagoo tilmaamay in haatan laga dhowrayo in mar kale isdiiwaangelinta ay sii socoto iyadoo la sheegayo in la doonayo in ay isdiiwaangeliyaan waxaa la tilmaamay inay isdiiwaangeliyaan wax ka yar afar xisbi kuwaasi oo aan weli buuxin shuruudihii looga baahnaa sida guddiga ay sheegeen doorashooyinka maamulka puntland ayaa lagu wadaa mar kale inay noqdaan mid baarlamaani ah iyadoona xilka haatan sii dhammaanaya uhay madaxweynaha maamulka puntland ay jiraan tira tiro doonayso ama siyaasiyiin ah oo danaynaya qabashada xilkan oo kusii qulqulaya deegaanada maamulka puntland gudoomiyaha guddiga waa ku-meel gaarka ee doorashooyinka maamulka puntland cabdiraxmaan diiriye ayaa warbaahinta u sheegay muddo kordhintan iyo waxyaabaha ay la xiriirto
socodka nidaamka xisbiyada badan ee puntland wuxuu go-aan ku gaaray in fursado dheeraad ah la siiyo daneeyaasha siyaasadda puntland sidaa darteed guddigu wuxuu go-aansaday inuu waqtiga diiwaangelinta ku daro muddo hal bil ah oo ka bilaabanaysa saddexda janaayo laba kun iyo sideed iyo toban kuna eeg saddexda febraayo laba kun iyo sideed iyo toban guddigu waxa uu ku wargelinaya ururada siyaasadda puntland ee isdiiwaangeliyey iyo kuwa iyo kuwa doonaya inay isdiiwaangeliyaanba sideed iyo labaatanka febraayo laba kun iyo sideed iyo toban guddigu bilaabi doono in uu hubiyo in shuruudaha siyaasadda ee isdiiwaangeliyey ururada siyaasadda ee isdiiwaangeliyey ay buuxiyeen shuruudihii sharci ee looga baahnaa ugu dambeynna wasiirka gaadiidka ee maamulka jubbaland cabdiqaadir maxamed ayaa waxa uu soo saaray wareegto uu ku mamnuucayo in gudaha deegaanada maamulkaasi lagu wato gaadiidka aan taargada lahayna uu sheegay in ay khatar baan ku yihiin amniga deegaanada maamulka jubbaland wasiirka ah oo shir jir ayd ku qabtay magaalada kismaayo waxa uu sheegay inaan la aqbali doonin cid waliba oo dhibaato ku ah ammaanka waxa uuna sheegay in tilaabo sharci a laga qaadi doono ciddii aan u hogaansamin awaamiirta kasoo baxday wasaaradda gaadiidka ah ee maamulka jubbaland oo mamnuucday in gudaha deegaanada maamulka ay ku socdaan gaadiid aan taarga lahayn waxa uu sheegay inay bilaabeen dhiibista iyo bixinta taargooyinka taasi oo uu sheegay inay tahay mid looga hortagayo laguna yaraynayo khataraha amni ee ka jira qaybo ka mid a deegaanada maamulka uu ka arrimiyo
waxaa la fahamiyey baabuur aan taari ka lahayn magaalada inuusan dhex marin waayo amnigii buu khatar ku yahay aqaaduu nagala maqan yahay hawshaa waxaa laisla go-aansaday guud ahaan baabuur aan taari ka lahayn magaaladan inuusan dhex mari karin lana bilaabi doono baabuurta aan taari ka lahayn oo magaalada ku jirta inay diiwaangeliyaan waxaan ku amraynaa inay tagaan wasaaradda gaadiidka oo iska diiwaangeliyaan si taarika loo siiyo sabti wixii ka bilowda gaadiidkii u arka magaalada isagoo dhex maraya waa la qabanayaa waxaana wuxuuna mutaysanayaa ganaax hadduusan isdiiwaan gelin baabuurta taarikada qaataan maysamadiina la qaato waayo dhibaatada magaalada ka jirta waad ogtihiin taarikada qaabka lagu siinayo baabuurta dawladda waan kala ka soo saari doonaa laakiin cid walba wuxuu ku qasbaya inuu taarika qaato warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idin akrinaya warka intaynu dib u kulmayno mar kale sidaasi nabadgelyo